عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الصلاة في الثوب الأحمر baabu xukmi salaati wuxuu u baabaysan yahay bal salaadii lagu tukanayay fi thawbi alaxmari maracas xukumkeeda taas buu baabkeedii yahay dee waxaanu inoo keeni doonaa inay bannaan tahay oo rasuulka ilaahay maracas isagoo xidhan uu salaad tukaday ee bal haddaba wuxuu u baabaysan yahay caddayntii bal xukumka ay leedahay salaad lagu tukado maracas ayuu baabkeedii yahay xadiidkiina waa kanoo wuxuuhi musanifku xadaثna mحmed بn crcrةa qala xadaثanii cmar bn abi zaa'dةa can cawn bn abi juxayfata can abihi qaala anahu qaal bal sanadka kole mxamed ibn carcarata ibn اlbirind waa nin reer basro ahoo hiqa ah oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kaaba mida weliba koodii yaryara bukhaari waxaa la wadaagsada xagga waxgawarintiisa muslim iyo abu daawuud sheekhiisa cumar ibn abi zaa-idana bal isaguna waa nin dabaqaadkii kaba horeeya oo waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa un bal siqaar saxaaba haba soo gaadho ama kuwii uguba dambeeyey eh bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i intuba waxbay kaba wariyaan waa nin ibnu maciin iyo qolooyin kale ay towhiiqiyeen walow imaamka cuqayli la yidhaha kitaabkiisa ducafada uu ku soo arooriyey kitaabkeennana wuxuu ku leeyay un laba xadiid oo keliya oo xadiidkan oo uu kolol soo celceliyo ee waa xadiid keliya un iyo xadiid kitaabka aakhirkiisa kuba iman doona labada xadiid buu kuba leeyay axaadiidka saasoo badanba kuma laha waa cumar ibn abi zaa-ida sakariya ibn abi zaa-ida walaalkii weeye cawn ibn abi juxayfa iyo abihi abu juxayfa saxaabigaasa xadiidku isagoo intan ka kooban ayaynu hore u soo maray oo waxa weeyaan bal matalan baabkii uu usoo dhigtay isticmaalka dadka weysadooda ama dee fadla waduuci naas isticmaalka laba isticmaalayo iyo kitaabulwuduu baan isagoo intan ka kooban ayn kuba soo maray oo abu juxayfa saxaabigan wahb ibnu cabdilaahina xadiidka uu warinayay wuxuu ihi markaas saxaabigaasi ra-aytu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay fii qubbatin xamraa isagoo ku sugan qubbad ama khaymad xamraa cas oo min adamin idin ka samaysan adam waa dee haraggan la megdiyo dhogortiiyo waxaa laga saaf yeelo kaas buu yahay haddaba khaymadan ama qubbadan uu ku jiray waxaan dee ay ku dadan tahay ama ku dadban baa waxay ahaayeen haragga adiimka ah ee la megdiyey taasuu rasuulka ilaahay jooga waa maka ayay ahayd kollayna waqtigii xajkii wa ra-aytu waxaan arkay bilaalan bilaal baan arkay oo akhada soo qaaday oo qaaday wadu'a rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay weysadiisii waa biyihii uu ku weysaysanayey ee hore san usoo ogaanayna wowda haddii la fadxiyo waa biyahan loogu talagalay in lagu weysaystaa wadu lagu magacaaba haddii la damiyona dee waa weysadiisa weysaysiga la weysaysanaya ficilka naftiisa lala imanayo ayay wuduu tahay imika waa biyihiibu rasuulka ilaah weli soo bixin ayuu biyihii uu ku weysaysan lahaa ayuu usoo dhigay wa ra-aytu waxaan arkay annaasa dadka dadkii baan arkay oo yabtadiruuna u kala dheeraynaya oo u kala dee waxa weeyaan degdeg iyo u kala dheeraynba daakal waduu'a waa biyaha rasuulka ilaahay kuba weysaystay faman asaaba ruuxa asiiba waa intan qidcadan hore xadiidka uga soo maray ee biyahan lagu weysaystay inay daahir yihiin uu usoo daliishaday markaa hore faman asaaba ruuxii asiibay minhu wadu ah waa wadu'ii rasuulka ilaahay shay-an wax wax ka helay tamasaxa bihi intiibuu barakaysi uu rasuulka ilaahay dee ahaartiisii weeye uu barakaysanayo ayuu ismarmarinaya waman lam yusib dee ina biyahani dadkii ma wada gaadhayaanoo waa biyo koobane kii aan aan helinen asiibin minhu min hada almaa ama alwaduu shayan waxba ka waayeyna akhada wuxuu qaadayay qaadanayay min balariyadi saaxibi ninkan kale saaxibkiisa wax ka helay qoyaanka gacantiisu ay leedahay kiibuu adigu ismarinayay isaguna oo dee intuu isagii bal waxaweya gacantiisa iyo mariyo oo qoyaanka ruuxan kale ee biyihii wax ka helay gacantiisu ay leedahay ayuu isaguna bal wax ka daeye dee waana tabarug bay tan ulaba imanayeen kole xadiidka intan waa intaan leeya waan soo maray waxaana dee bal matalan ixtimaal waana ixtimaalkan horreysiinayno biyahan ay tan waxa weeye dee aysan dadkii iyagoo barakaysanaya bal u kala dheeraynayeene ninkii wax ka helay xataa ninkii wax ka waayay qoyaanka ruux kale gacantiisa intuu mariyo ismarinaya waa biyihii hadhay rasuulka ilaahay weysadiisii ka hadhay ee san hore usoo marayna ma ahayn ibriiq ama kili oo kale oo naas intuu leeyahay uu ka shubanaye gacantuu gelinayo waa biyaha gacantiisii gaadhay rasuulka ilaahay intaasoo goor uu gacantiisa geliyey bal qoyaankii uu ismarmariye dee gacanta biyihii hore kaba hadhay wixii uu kuba maydhayna dib uguba soo noqday bal taasba weeye waa ixtimaal labaadna waa iba iman karaayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh biyii xubnihiisa marmaree kaba dareeray wax weeyaan oo demala weel loo dhigay hadday taasi jirto waaba taasee baltooraan kuba xambaaraynaa waayo kolley rasuulka ilaahi gacantiisiibaa gashay biyahan asiibtay marar godhayntii uu weysaysanayay o dhan kolba gacantuu darsanayey haddaba barakaysi ay taa barakaysanayaan baysan u yeelayeen ee umuurahaasna waa daahirsan ogaano xataa ee biyaha kale loo isticmaalo bal hadday xataa mustacmal yihiin mustacmal hadday yihiin naftooda dee waxa weeyaan daahirnimadii kama tegayaan oo dee haddii aanay dahaaro kala gelayn oonay daahurba ahayn daahirnimadii kama tegayaan wixii gacmaha maray ama lagii maray laguba maydhay hadday tahay taasna naftooda oo dee daahirnimadoodii wey baaqi un weeye horena waati aynuu soo maray rasuulku biyo uu ku weysaystay inuu jaabir ibnu cabdilaahi oo xanuunsanayo miyir la-aaba uu kuba shubay biyihii uu kuba weysaystayna kitaabulwudu baynu hore usoo maray uma ra-aytu waxaan arkay bilaalan bilaal baan arkay abu juxayfa leh waakhada qaaday canazatan canasa waa adigu waran yar oo gaaban eebadii oo kale ama murjinka oo kale farakasa intuu soo qaaday iyadii rasuulka ilaahayna uu weysaystayba ayuu ku taagay waxa weeyaan hal meel buu ugu taagay rasuulka ilaahay dee bannaankii ahayd qubadda dhexdeeda kumuu tukanayn salaadii wakharaja anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay fii xullatin badlad iyo xullo isagoo ku sugan xamraa cas xulladuna waa labada mare isku jinsiga ama isku nooca ayaa xullo lama yidhaa hadday mare keliyato isaarun ama ridaa tahay xullo lama yidhaa ee waa laba maro isku nuuc keliya oo uu ruux wada gashan yahay taas baa xullo ay tahay haddaba rasuulka ilaahay wuxuu gashanaa xullad xamraa casan casayd baanu isagoo gashan huwan ayuu rasuulka ilaahay soo baxay mushamiran xaaliya isagoo guntigii urursaday oo waxa weeyaan dee waabayn kollay guntigiisii muu dheerayn ilaa halkaa saaqu u joogay oo maradii isagoo urursaday oo maradaa casna xidhan ayuu soo baxay markaasuu sallaa fa sallaa ila alcanasati xaggii canasada ayuu u tukaday oo dee qibladii buu u jeedaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ede inay qibladii bay kaba xigtaa sutra yahayd abwaabta sutradna waabay noo soo dhowday haddii a la idhaaho sutrada salaadiiyo wixii kuba tacalluqsanaa xadiidkana waa ku soo celin doonaaye canasadii oo xaggii qiblada ka xigtuu jihadeedii u tukaday isagoo dee ay ku toosan tahayoo isagii iyo dee aanu kana dheerayn oo ay uga dhowdahay sallaa ila alcanasa canasadu waa taas ma hadda canasadii imaam aimadii diinta kaba mid oo kitaabkeennana aada ugu soo noqnoqda oo markaas welibana kutubtan lixdaana raggooda ama aimadooda u wada sheekha sagaalkan sheekha ay yidhaahaan way la wada kulmeen oo sheekh bay u wadayiin dhammaanba toos bay uga wada wariyeen nin kaba mida waa maxamed ibnu muhanna waxa weeyaan oo dee imaam macruufa reerka reer canasa la yidhaah buu ka dhashay oo maxamed ibn musa alcanazi baa la yidhaha markaasaa imaamkaa dee inay ruuxu aqoontiisiiyo wax kastaaba haba badnaadeene haddana inay kolley waa basharuun wax isaga seega lama waaye canazadan ayuu wuxuu laga yaabaa taxriif ahaan ama tasxiif dihniya weeye lafdigu sidiisin weeye muu tasxiifina xaggii macno ayuu uga qaatay reerkii reer canaze la odhanayay inuu yahay arinkooda arinkooda baa markaasaa laga soo naqliyaa naxnu qowmun lanaa sharaf naxnu min canaza sallaa ilayna rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam waa maxamed ibn lmuhana rasuullaha suyuudi mil xadiid alcanaza dana lqabiila caalimu min canaza qole waxaa u qaatay caalimoo reer canaza ayaa reerkii moodo qabiiladeeto weliba dee taa taxriifkiisii isagu dihniga ahaa ama ayaa mid kale oo dee dadka isagu cilmi ma lahayne ayaa halkii canaza lasii taxriifiyeyo markaasaa shaatan looba bedelayo shaato oo riweykaasa kama dhigeenoo iyaguna waa tasxiifyadaa dee kalekay kolkol wax lagu qoslo uun abaag bal waxa weya canazadii buu sutro ka dhigtay weeye xaggii qibladu u tukanayaan fa sallaa ila alcanasati binnaasi ragcatayni laba ragcadood kollay horeynuu soo maray salaad duhur bay ahayd bal intaynu soo maray duhur iyo casarba waynu soo aragnay way ku jirtay rasuulka ilaahay dee waa safar buu ku jiraa makuu joogay markaa duhurkii buu laba ragcadood dadkii tukiyey dee casarkiina saasoo kale ayuu laba ragcadood tukiyey wara-aytu waxaan arkay annaasa dadka iyo dawaaba daabooyinkii ayaan arkay yamuruuna xaalay marayaan min beyni yaday ilcanasati canasada horteeda rasuulka ilaahi dee kol hadduu sutradan dhigtay waxaa loo diidayaa un dadkaasi inay maraan ruuxan musalliga iyo sutradiisa in la kala dhex maro laakiin haddii xagga dambe laga maro ama dameer ha maro ama ay ha maro ama dumar ha maro ama dad kale haba mareen iyo xayawaan kale dee ruuxa salaadiisii wax khalaloo ku imanayaa ma jirto loomana diidayo taas buu sheegaya wuxuu ihi dadkii iyo xayawaankii iyo dawaabtii ama rawaaxide wixii gaadiidkoodii iyo wixii oo halkaa canazada xaggii weliba qibladii kaba xigaan gadaasheedii maraya beyna yaday canazana waa taa iyada horteedii waa wixii kasii horeeyay iyada ayaan arkay bal qaybta sutrada iyo waxyaalahaasi waa wax inoo dambeeya biidn illaahi tacaala oo ma dheera insha allahu tacaala kolley dee waxoogaha inooba jireenbe xaggan marka la eego weysada iyo wixii kuba tacalluqsanaa waa jaanibkaasoo waan soo maray ee iminka xagga xataa libaaska iyo dharka casiga wixii kuba ku jira dee kitaabu libaas baa dambeeya oo umuurahaasi aan kuba arki doonaa ama kitaabka dhexdiisa weeye kaasi waa qaybihiisa weliba dhexdiisa maayo waa qaybaha dambe ayuu raacsan yahay ee iminka halkan maxalushaahidka waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maracas isagoo xidhan xullan cas isagoo xidhan buu salaadii tukaday taase markaa maxay inoogu sugan indee wax bal markaa ay bannaan tahay ruuxuu dhar cas inuu qaato dhar cas inuu ku tukado salaadii bal waxa weeye taasi waxaaba lays odhan karaa dee maxaa dharkan takhsiiska keenay ee gaar loogu soo xuseynay dharu a dharuna kol aduu dharka daahirkee nadiifta a yahay waa lagu tukan karaa midabkiisuna waxba maaha oo dharnimadii waa joogtaa ruux inaynu cawradiisa asturaba weeye bal markaa waxaa jira kolley axaadiis ay kuba timi si wax dee dharkan cas khaasatan rag oo kale iyo looba diidayo mid weeyaanoo waa geed cusfur ay odhanayeen oo marka marada la geliyo casayn jiray oo kale rasuulka ilaahay dhar dumar inuu yahay buu kuba tiriyo xataa inuu kuba arkay ee wuxuu yihi mahooyada baaba ku amartay iyo dee bal maalan waa u diiday xadiid cabdillaahi bnu camrin oo taas bal waaye arrin kalena bal waxa weeye halkan xadiidu sheekhu soo naqlinayo oo wuxuu ka soo naqlinaya xanafiyadu halkan inay yidhaaheen in dhar cas lagu tukadaa karaaha weeye bal markaa waxyaalihii ay daliishadeenna waxaa ka mida buu yidhi kana iyaga agtoodaba waa jawaase laakiin waa karaaha unsa isaguba kaba cabiray ee waa xaaraan ma odhanayaane xadiid abu daawuud wariyayoo rasuulka ilaahay inuu soo maraynin laba maroo cascas xidhan markaasuu intuu salaamay salaamtii kamuu qaadin taas wuxuu sheekhu leeyahay xadiidkani waa xadiida daciifa bal maalan xagga isnaadkiisu tirmidi nusqooyinkiisa qaarna wuu taxsiiniya waa xadiid xasan u idhaa cibaara i raacsan lianna fii sanadihi kada waa hadalkaas go-an oo wuxuu daciif ku yahay buu yihi xataa tirmidi nusqooyinkiisa qaar xasan haba dhacdee sanadkiisa waxaa ku sugan kada waa cibaaro meesha bayaad ma laha ruux ma magacowna saasaa ku sugan buu yihi kolley intii aan karayey fatxubaari nusqooyinkooda dee waxaan tan oo kale iyo bal nusqooyinkan kale dee imaka aalaadkan casriga aynoo tawfiiriyeen weliba kuwooda ugaba roonsa daaru dayba taas ama dayba ta dabcadeedoo kale toddobadiyo tobanka mujalad oo kale iyo isaguna nin abushayba la idhaha alxamdi adigu bal isaguna nuskhadiisa oo iyadu taynan aan kaba badnayn iyo bal wixii aan karayeen u laabmay cibaaradu intanunba hdileena fii sanadii kada dhib maloo sanadka waa loo laabmi karaa waxaan leeyahay uun dee kolley nuskhooyinkiina haysataana waa taase waa kalaam aan dhammayn hadal aan dhammayn oo meesha ku sugan oo ciddii uu jeeday xaafidee uu lahaa siaasaa sanadkiisa ku suganay xataa taxsiinka uu kuba khilaafayay waxweeyaan tirmidi ayaa meeshii kada unbay meesha dhacday nusqooyinkina xataa kuwa la taxqiijiyeyna dee tacliiqoo raacay haamishkeedu muu jirin nusqaan kitaab anisu saar la yidhaha baan isku dayay bal inaan ka helo bal waa intaasoo waa kitaab hinmala tobneeye mujalladii maka ku madbacaysa ama koob iyo toban oo axaadiidan uu fatxulbaari ku soo arooraysa gudihiisa ayuu takhriij u yahay axaadiidaas baa lagu takhriijiyey nin mucaasir alo aniisu saario bal isagana kolley lafdiga ahaan maan helin abwaabtan walow dee uu ku socdo uun fihraso in xuruuf uu kuba socdo unu tartiibtii kitaabka aanu uba socone bal laakiin dhib ma lahaye xadiidka sanadkiisa dacfi baa kuba sugan saa daraaddeed xadiidkan aan haynee ah maracas rasuulka ilaah inuu ku tukadee wax qaabilaya wax bal maalan caaridaya maaha oo way bannaan tahay maracas in lagu tukado laakiin bal waxaa jirta in xataa xadiidkan ama xadiidka bara ibnu caazib oo kale iyo rasuulka ilaahay buruud xabiro ah waa buruud yaman lagu samayn jiray xabira inuu kuwa uu xidhan jiray ahayd ayaaba kuba timo taasna waxay culimmadu yidhaahaanba wax casaan saafiya may ahayne khuduud iyo liidliid cas bay lahayd liidliid cas bay lahayd oo barhkood ay leeyihiin xulladan xamraa sayid kolley ibnuqayim iya ay odhanayna de xulladan xamrada waxa weeyaan maaha xamraa baxti ah oo dee axaadiidta kale bal nahyiga ku timaaba jirta khaasatan raggi inay dhar cas oo saafiya ay qaataane dhiidhiid cas bay lahayd saa dee xullooyinkii lagu yaqaanay xabiirada midabkoodu ahaayo marka iyada haddii taa la yidhaahana waa xadiidkan barhkood say ku awileene bal laakiin bukhaari mar kalena waa soo dhigan doonaa waanu soo celcelin doonaa kalaamka mas'aladuna iyo dee axaadiida baabkaa ku timina meel kale weeye iyo mowdiceedu libaase see imakata inooguba sugan rasuulka ilaahay waa kan kuba tukaday marada casoo dee iyada jawaaskeeda salaada lagu tukada wax basiya inaanay lahayn ay bannaan tahay karahna aanay kuba sugnayn taas baa iyada xadiidka inooguba sugan xagga biyahan la isticmaalay dahaaradeeduna oo xadiidka inoogu suganna wax inoo horeeyey baabu salaati fi suduuxi walmimbari walkhashabi taraajibtan kolkol waxa laga yaabaa ruuxu inuu isidhaaho faa'iidada ay leedahay maxay tahay iyo in saqaf lagu tukado salaad iyo mimber lagu tukada iyo qori korkii lagu tukada iyo laakiin kolley sheekhu raximah llahu tacaala ee wixii baltaa tilmaamayay jawaaskiina waa dhiganayaa intaasna wuxuu ku ishaarayaa bal ama khilaaf jira oo bacda salaf laga soo naqliyey ama waxyaalaha halkan axaadiid kalood meesha timi oo taa wax ka duwan faa'iideynaysa ayuu bal maalan ayuu kuba tilmaamaya dee markaa ujeedadu sabaab noqoto waxyaalaha kale tan qaabilaya inaanay sugnayn ama dee bal waxa weya aanay sugnayn iyo bal taas haba noqotee oo maaha uun hadal uu iska leeyahay uunoo taas isagoo axaadiidan haddana mar kale soo celin doono abwaab kale iyo taraajib kale u dhigan doona markaa wuxuu yihi baabu salaati ay baabu xukmi salaati salaada xukunkeedii buu baabkeedii yahay fi suduuxi meel sadxi ah teraas iyo sadxi iyo saqaf korkii iyo laguba tukanayay iyo walmi ama masjid haba noqoto ama meel aan masjid ahayn walmimbari mimber korkii laguba tukanayey walkhashabi khashab iyo qoryo korkood laguba tukanayay taas buu adigu baabkiisi yahay marka ujeedada bukhaari uu baabkan ka leeyahay saw ibnu rajab kitaabkan kale isna fatxulbaari un ku magacaaban magaciisu yahay dee xaafid xajar isagaa magaca ugaba horreeye laakiin kitaabkii waxaa laga hayaabaa wax yaroo kooban ah intii xataa uu dhammeeye layihi ilaa janais buu gaadhay lama wada hayo kitaabulcilmi iyo iimaan iyo qeybtaasi way maqan tahay oo xataa weyse oo dhan way maqan tahay qusri baa dabacaadkan laba dabcaad jira midna toddoba midna toban mujallade kitaabulqusri buu kasoo bilaabmaya haddana markaa janaaisba ma gaadhayo bal waa laga yaabaa xataa kuwaa naftooda ay abwaaba dhexdooda ay kaba maqanto waa kitaab aan la wada helin aadna laakiin u fiican jaanibka fiqigana dee fiqiga xanaabilada aada ha u muujiya laakiin aada uga mudan iyo aqwaashaa salafka khaasatan iyo nuquushooda soo naqlinteeda bal wuxuu yidhaahaa ujeeddada bukhaari uu baabkan kaba leeyay waxa weeyaan inay bannaan tahay salaad lagu tukado wixii dhulka ka sarreeya wax dhulka ka sarreeya kor in salaad lagu tukado ay bannaan tahay marka waxaa dhulka ka sarreeya muxuu noqon wax dee dhulka korkiisa la dhigay sida mimbar iyo sariir iyo khashab ama qori iyo wax kale iyo waxyaalahaas waa mid ama wax korkeedii laguba dhisay sidaa sadxiga masjidka teeraaskiisa iyo saqafkiisa iyo ama aqal dee meel sare oo kale iyo dab saa kuba yaalla qurfo sare iyo ama waxaaba weeye w dhulka korkiisa bal waxa weeyaan intuu saareeyuu kaba sarreeyo laakiin asalkiisu uu yahay wax dhalaala sadee baraf adkaaday kolkolna dhulka aada u qabo waatan xataa badi iyo biy ama webiyadiiba ay fadhiistaan ee layska dulmarayo kale dee salaadii laguma tukanayay berri waa dhalaali doonaa ee waxyaalaha caynkaasa waa isna wax dhulka korkiisa ah laakiin aan dee baqa lahayn oo dhalaali doona bal umuuraha caynkaasee calaa wajhi lardi taas ah in in korkeedana ah tukashadii laguma tukanayey xukumkeedii buu baabiyey marka umuuro taasa aathaariya axaadiidba waa inoo soo aroorin doonaa intuna macnuhu waxa weeye intuba waxooda jaa-isa weeye waa waxda wada bannaan bal markaa in umuuraha qaarkoodna wax ka duwan baa xataa casharka subaxdii inooguma sugnaa abu daauud oo kale iyo oo dee mimbarba maalan hadduu ruuxu meel sare ku tukanayu imaamiye dadkan ay ka hooseeyaan oo kale waatii baab dhan aan uba soo aragna ama subaxdiibuu kuma sugnaa casharkiisa oo ah in laba nahiye taas imaamkii oo ka sarreeya dadkii maamuumiinta ahaa taasoo kale bal umuuraha waxyaalaha uu ishaaraya iyagana jira waana umuuro aan yar eegi doono biidn illaahi tacaala wuxuu uhi qaala abuu cabdillaahi waa bukhaari imaamkii kitaabka lahaa walam yara ma arago alxasanu xasan ba'san wax dhiba an yusalliya inuu shaksigu ku tukado cala aljamdi jamdigu waa jaliidka waa biyaha dee adkaadee fadhiistay oo kale barafoobiya wathalji waa dee marka waa isla mid uun marka mee cala aljamdi waa thaljigii ama waa wixii adka jaliidka waxaana idhahaan dee markaa waqtiyada qabowda ay markaa wuxuu uu fadhiisanayo adkaanayo laga yaabo muddo inuu sidaaba ahaanayo iyo walqanaadiri meelihii kaabada ahaa waynjara dhulkiibay kaba sarraysaa waynjara haba socdo taxtaha hoosteeda bowlunkaadi oo haddii meeshani meel yaroo taagan ay tahay ama qori korkiyo hoosteeda saxaro iyo kaadi iyo waxyaalahaasi ama muulmarayo oo kale dee ruuxan inay nijaastii ruuxii musalliga ahaa wax la kulmaya ma aha waa waxaa xaailkuuba dhexeeya xataa taasi haba jirta dee salaadii inay kuba ansaxayso nijaasan ruuxa waxa weeyaan salaadiisii manceysa waa tan isaga laba kulmaysa maradiisii gaadhisa jirhkiisii gaadhisa makaankii uu ku tukanaya naftiisa ee laakiin wax xaail u dhexeeyo wax kale ay u dhexeeyaan iyada dee markaa taasi oo wax kale ay ka xigaan salaadiisii waxma yeelayso wain jaraa taxtaha bowlun aw fowqaha ama korkeedaba kaadi haba socoto aw amaamaha hortooda idaa kaana baynahumaa sutra haddii shaksigii tukanayay iyo bal waxa weeyaan waxaan dee ama nijaasta sutra ama xijaabuna u dhexeeyo weeye xaayl wasallaa abuu hurayrata abuu hureyra waa tukaday calaa saqfi lmasjidi masaajidka korkiisii iyo saqafkiisiibuu ku tukaday bisalaati limaami keligiina ma ahayne waa imaamkaa kaba hooseeya salaadii isagoo imaamkaa ka hooseeya ku xidhanaya oo salaadii imaamka kuba dayanaya ay muqtadiyan bisalaati limaam ayuu abuu hureyra kuba tukaday wasalla bnu cumara ina cumar wuxuu tukaday cala thalj baraf buu ku tukaday isaguna bilaadoodii dee markaa may lahayn waqti baraf iyo de waa kulaylkaas badan qaw hadday leedahay qaw barfee laakiin waa markii dee bilaadii badnayd ee islaamka la furtay waqtiyadaasna ayn bal xataa dee inay baraf sidaasoo aada u adkaado dadkii manciya ma ahayn oo markii khuraasaan iyo wixii kaba shisheeyey ahayd bal beri baa muddo dhan uu kuba xanibnaa meel sidaasoo barafkii dee uu dariiqyadii xidhay oo la ismari waayo bal markaa baraf korkii ayuu kuba tukaday bal markaa waxa weeye imaka ta iyada ujeeddadu imaka halkan oo dhan inooguba sugan horta nijaas marka ay noqoto iyo isaaladeed iyo in la suuliyo oo ruuxa maradiisa iyo makaankiisa iyo badankiisu ka daahir yahay dee shuruuddii salaaday kaba mid tahay laakiin taas iyadu waxa weeyaan ay tahay in la suuliyo ay waajibka noqonaysa salaadiisiina waxyeelaysaa iyadaa in bal maalan in laga daahir noqdaana shardi shuruudda salaada ay ka mid tahay waa wixii musalligan la kulmaya gaadhaya asiibaya weeye haddii xayl u dhaxeeyo wax dhiboy leeday ma jirto taasi iyadu waa mido waa cibaaradiisa weyn jara taxtaa bowl meeshan uu taagan yahay haddii kaadiba ka hooseysa laakiin isagii waxay isgaadhayaan maaha xaylba uba dhaxeeya iyada taa salaadiisu way ansaxaysaa oo kale barafkiina hadduu wax dee jilicsan oo markuu ruuxu gacmihiisa saaro dee kolley waabay adag tahay qabagu intaa leeg inuu u adkaysto barhkooda yidhaaheen suuradan hadduu wax kala waayo dee inuu ishaaraabay dee u banaanaanaysa ay yidhaaheen laakiin waa marka ama ay wax ka hooseeyaan wax isaga dhigayo ama hadduu u adkaysan karayo hadduu wax jilicsan yahay oo marka markuu israa ku sujuud gacmihiisi iyo wejigiisiba ay hoos u gelayaan oo kale taasi masale kaley noqonaysaa oo ah dee ruuxu waxaa imaka aada usan dee wax buush oo kale iyo cutub aada u badanoo la diismayo oo kale ku-sujuudkiisa oo kale iyada taa kolle waxaa laga yaabaa aymo kala duwaneed xataa shaaficiyada iyo suurooyinka ay kaga mid yihiin xanaabilada iyo inaanay suuradaa banayn laakiin waa taljigii adkaa jabadkuna waa noocaas hore ugaoda waa jaliidkii haddii uu ruuxu dee dhulkii ha kaba sarreeyeen wax suulayaba haba noqdeene dhulkii way u banaan tahay umuuraha kalena way banaan tahay waxaasoo dhanna sheekhu muxuu yeelay bacda sarf baa waxaa lagaba soo naqliyey inay dee tahay isaga iyo dhulkii inaanay waxba kala xigin isaga iyo dhulkii inay wax kala xigaan oo dhulkii uu kuba tukado bal taas waxa weeye bal markaa taasna waxa weeyaan dee haba mudnaato taase wixii laakiin kale dee imika umuurahan ah waa waxda wada jaa-isa bal rasuulka ilaahina waan arkaynaayo meel sare rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aanu kuba sujuudna kuba tukaday isagoo qurfo sare ku tukadayna waan arkaynaayo bal umuurahaas khilaafka yaree kooban ee jira ee bacdigood laga soo naqliyey iyada waxa weeyaan imaka halkan ictibaar ma lehe waa wax bannaan waa lagu tukan karaaba weeye iyada taasi oo markay arrintu noqoto taa waana tan imika axaadiisii suurada unbaa inoo imanaysa oo kala sarraynta imaamkiiyo maamumka ay kala sarreeyaan oo imika halkan aanu dib inoogu soo celina laakiin uu yihi wasalla abuu hurayrata calaa saqfi lmasjid bisalaati alimaam xadiid baa inoo soo socda waa xadiidkan rasuulka ilaah dadkii ka sarreeyo dadkuna ay kaba hooseeyaan uu dadkii tukinayey markaasaan iyada masalada dee si aan u yar eegno axaadiidta kale ee baabkan kuba timi ee barhkood ay u yimaadeen suuro nahyi siay arrintu kala tay kaas man in yar ku joogsan doonaa wuxuu uhi markaa musanifku xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa sufyaanu qaala xadaanaa abuu xaasimin qaala sa'aluu sahla bna sacadin sacdin min min ayi shayin ilminbaru sanadka xadiidka waynu soo wada aragnay sufyaankuna waa sufyaan ibnu cuyeyno dee kolley waxaan filayaa dadkii kitaabka muddo la soo socday taasi kama qarsoono cali ibnu madiine caligani waa ninkii cali ibnu madiine imaamka ee loo yaqaanay ama ina madiine aabihii baa dee nisbada lahaa aabihii waa kan magaciisa cabdilaahi isagu waa imaam aabihii laakiin waa dadka kolkol dee dacafadaaba lagu tiriya bal isagaba yidhaabaa la yidhi iyadoo la weydiiyey arrinku waa diin oo dee maaha dee taa heerka ma jooga aabihii naftiisa bal markaas bal waxa weeyaan kol haddii sufyaan thawri mana ma soo gaadhin shaqo iskuma laha markaa inuu waasida wax kaga wariyo mooye sufyaan hadduu idlaaqo waa sufyaan ibnu cuyeyno abu xaasim kan sahal ibnu sacad ka warinayaana dee horeynu u soo maray waa nin siaabiciin ah zaahidna ahaa caabid ah oo salamat bnu dinaar laydhaha waayo abuu xaasim kale ayaynu soo marro abuu hureyriya kaba warinayo kuwo kalena way ku jiraan kitaabka kana yar da-weyn isaga laakiin markuu sahal yahay abuu xaasim kan ka warinaya waa ninkii cabdilcasiis ibnu abi xaasimna u aabada ahaa waa nin saahida oo kolle macruufo salamat bnu dinaar laydhaaho wuxuu ihi markaa abuu xaasim sa'aluu dadkii waxay weydiiyeen sahla bna sacdin sahl ibnu sacad min ayi shayin sheegeeba almimbaru mimbarkan rasuulka ilaahay maxaa geedkee laga sameeyey geedkee laga soo gooyo laga sameeyey taas bay weydiiyeen dee inuu qoriyey way arkayeen ma qoribaa ma xadiid baa taa uma jeedaan waxa weeyaan waa waxay doonayaan shayga ama geedka iyo shajarada nooceeda qoryahan laga soo qora ee laga soo gooyey laga sameeyey mimbarka fa qaala wuxuu idhi sahal baa odhanaya maa baqiya ma hadhin finnaasi dadka kuma hadhin aclamu minii nintaa iga cilmi badan maaha nin igaba cilmi badan ee adduunyadii ma joogo dadkii kuma hadhin ama saxaabadii kama joogo taas ma aha ee waa geed waxaan uu ka samaysan yahay mimbarkan ama geedku wuxuu ahaa cid iga cilmi badani maanta ma baaqi hao sababtu taa u leeyahayna saxaabigani isagoo waqtigii rasuulka ilaahay gaashaanqaad ba ahaa aynu soo maray inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dagaalkii uxud nabarkii gaadhay wejiga oo saxaabigii warinaya wixii lagu daweeyey iyo balsi mar cali iyo faadimo iyaga uga qayb qaateen dhiigga joojintiisiiyo wixii waa u joogayba markaa taas haddana cumrigiisa dheeraaday dee ilaa sagaashankii hijirada waa kusoo dhowaaday haddii la yidhaha sideed iyo siddeetankiibuu dhintay ama waaba kaba dambeeyey wakhtigaasuu soo gaadhayo wakhtigaasna dadkii waxaan ogaa cidbo kamay noolaynba weeye bal waxaabaa la yidhaha isagaa reer madiina wax ku dhintoo saxaabadii rasuulka ilaahaya isagaa ugu dambeeyey markaan eegno dad rasuulka ilaahay agaagula kulmay oo xadiidka wariyaha saxa u dambeeyey waa laga yaabaa nin maxamuud ibnu rabiic la odhanayay oo aynu soo marray inuu yidhi rasuulka ilaahay oo biyo intuu cantuugay igu tufay taas baan garanaya dee axaadiid kale iyo malaho ka yaraa oo ka yar dambeeyey way jiraanbe ee laakiin saxaabadii dee axaadiida warisay rasuulka ilaahay saa ulaba kulantay waa runo isaga dee madiine isagaa ugaba dambeeyey haddaba saasuu u leeyahy cid iiga cilmi badani waa mimbarka wuxuu ka samaysan yahay ma jirto abakanoo muxuu yihi huwa mimbarkan rasuulka ilaahay salawaat ullahi waslaam mimbarkiisu min asli lghaabati meeshaa haaba la yidhaaho waa meel madiine dhinaceeda kore iyo dhinacyadeeda bari kuba sugnayd reer madiine xoole iyo waxyaale ay kuba lahaayeen ayaa haabo la odhanayay waa mowdic gaar ah oo markan magaca lahaa ee kaynuun maaha asligeedna waa geedkan dhuurtaasay dee culimmadeennu halkan ay kuba fasiraan asligu ama adarfaa waxa weeye waa tan qur-aankana waa tan asli ay kuba timi suuratu markaasaba bal markaa asligu waxay dee sida culimadeennu horta guud ahaan ay kuba laqbeeyaan nin og ka warhayo waa geedkan dhuurta ayay ku fasiran asligu inuu haddaba geedkaas baa qoryahan laga sameeyey laga soo gooyey markaasaa la hageejiyo laysu geeyey bal taasba weeye camilahu waxaa sameeyeyna oo mimbarkan sameeyey fulaanun hebel mawlaa fulaanata heblo mawlaheeda ahaa lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam kale xadiidku mimbarkiiyo waxaasi way noo soo noqon doonaan jumcayo way kuba iman doonaan haddii alla yidhaaho haweeney baana rasuulka ilaahay tidhi waxaan leeyahay ghulaam najaar ah oo waxaan yaqaana dee waxaad ku fadhiisato inuu sameeyo ma amraayo rasuulka ilaahayna uu kaba aqbalay bal imika halkan magacyadii inooguma sugna fulaankan barhkood baa markaa magaciisa waxay kaba dhigeen maymuun in laba odhanayo najaar buu ahaaba haweeneedna horta reer ansaar bay ahaydba dee fulaanana waa magaceedii imika laynooma sheegina waa hebla saana inuba nidhaahno bal waxa weeyaan haweeney ansaar aheedoo imika iyadana magaceedii ma hayno laakiin haweeney ansaaray ahayd kana qulaamkeedii buu ahaa dee mala hadduu markii dambe wuxuu rabayna waa mawlaheedii markaasuu soo sameeyey waa keenay wa qaama calayhi rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam markii la keenay ee saddex darajaan u ahaaye masjidkii lasoo dhigay ayuu korkiisii isku taagay rasuulkii ilaahay xiina cumila markii la sameeye waa wadiic la dhigay waa markii lasoo sameeye la dhigay ee la keenay fastaqbala alqiblata xaggii qibladuu u jeestay kabara markaasuu wa kabara allahu akbar buuoo salaadii buu xidhay wa qaama naasu dadkiina way istaageen dadkii uu ka sarreeya markaa markaa haddii de marka uu meeshiisa caadigaa joogo waa la arkaa safkaa hore ayuu u muuqdaayo sufuuftii dambe safka hore kaba qarinaya imikase markuu meel sare joogo dadkii way la wada socdeen xarakaadkiisii oo dhan oo way wada arkayeen ilaa safkii ugu dambeeyey wuxuu uga jeedaa markaa tacliim iyo waxbarid ayuu uga jeedaa dadkii uu barayo qibladii buu u jeesto allahu akbar buu ihi waqaama naasu khalfa dadkuna salaadii bay galeenoo dee gadaashiisii bay istaageen faqara'a wuu aqriyey wa rakaca wuu rukuucay isagoo mimbarkii ku taagan wa rakaca naasu dadki way rukuuceen khalfahu gadaashi uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu sare u qaaday macnaa waa ictidaalkii dee kol hadduu ictidaal iyo imakaa meeshan kuma sujuudi karo oo waa mimbarkaa saddexee darajo leh markaasaa muxuu sameeyey uma rajaca waa laabmay alqahqaraa dib buu noqday qibladii kamuu jeedsanaya tallaabooyin buu dib u soo qaaday fasajada wuu sujuuday cala alardi dhulkii halkii dee asla almimbar agtiisiibuu kuwa sujuuday oo dhulkiibuu ku sujuuday uma caada ila almimbari markuu salaadiisii ama ragcaddii sujuuddeedii dhammeeyey labadii sujuudood iyo juluuskii ayuu haddana mimbarkii dib ugu laabmay uma rakaca uma rafaca ra'sahu uma rajaca alqahqara waa markii dambe haddana dib buu usoo noqday alqahqarana waa socodka xagga dambe iyo gadaal loo socdo markaasuu waxa weeyaan xataa sajada bilardi fa haada kaasi waa san uu rasuulka ilaahay inta uu taagan yahay iyo rukuucdana uu mimbarka kuba taagnaa marka uu sujuudayo ama juluuskiina uu dhulka soo usoo dhaadhacayay ayaa shanuhu xaaladiisa ayd saasuu rasuulka ilaahay dadkii ku tukiyey dadkiina way u arkeen waanu inoo dambeeyaa xadiidku haddii la idhaahay oo dhowr gooro dambuu inoo dambeeyaaye waxaaba rasuulki ilaahay yihi waxaan saa u yeelay litacalamuu salaatii litatacallamuu salaatii waa salaadayda saa u barataan oo u aragtaan ayaan saa u yeelo tacliim bay ahayd iyo waxbaritaan ee dee marka kale rasuulka ilaahay meel ka sarraysa dadka kumuu tukanayne halkaa dee uu ka markaa uu joogsan jiro unbuu joogsanayo dadkiina laba simanayo dee taas ee arrinkani wuxuu ahaa tacliim iyo waxbarid buu u ahaa hadal buu inoo bukhaari keenaya wuxuu yihi qaala abuu cabdillaahi abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa imaamkii kitaabka lahaa bukhaari qaala caliy bnu cabdillaahi waa cali bnu madiine waa ninkaa dee waqtigiisii imaama ahlilcilooyinka xadiidka iyo dee nin kaga horreeyeyba waqtigiisii ma jiraan isagoo da waa dabaqadii axmed ibnu xambal iyo bal bukhaari baa laga soo naqliyaa inuu yidhi mastaksartu nafse macnaa waxa weya cinda axadin waxa weye dee anigu naftayda maan yaraysan shaksi anuu ag joogo ujeeddadu aqoontaydiiyo waxaa aan silaa waxba ma garanaysin ilaa dee cinda caliy bni madiina waa isagoo aimadaa waaweyn la kulmay buu leeyahay axad aan la kulmay oo dadka culimada ahaa ee dee xufaadda ahaa taas oo la kulankiisa iyo dee cilmiga uu sheegayo aan ku tiriyo se waxaan garanayaaba inaanu cilmigiisa wax loo dhiga ahay ama dee wax la qaabiliyo loo nisbeeyaba aanay ahayn ma jirin waxaan ina madiine ahayn oo ina madiine buu leeyahay naftaydaan dib ugu noqonayo yaraysanaya waa aqoontiisi iyo wixiisii waa cilmigii uu dee balmatan xagga cilasha khaasatan ee waa dadkii uu jaanibkaasna dee waxa weeyaan isaga soo saarayba jaanibkaas ayuu kaba mid yahay haddaba cali bnu cabdilaahi baa wuxuu yidhi sa'alanii axmed bnu xambala raximahu llahu tacaala axmed ibnu xambal baa i weydiiyey can hada alxadiidi aag axmed baa weydiinaya cali xadiidkan qaala wuxuu yidhi markaa fa inamaa aradtu markuu dee u sheegay xadiidkii ayaa wuxuu yidhi markaa axmed odhanaya fa inamaa aradtu waxaan doonay oon u jeedaa ana anabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kaana inuu ahaa aclaa mid ka sarreeya min annaasi dadka dadkii waa ka sarreeyey markan uu tukanayey falaa ba'sa dhibi kuma sugnaa an yakuuna inuu noqdo alimaamu imaamkii aclaa mid ka sarreeya min annaasi dadkii bi hada alxadiidi waa xadiidkan baana inoo daliila oo macnaa horta imaam axmed baa weydiiyey cali xadiidkan malaa xadiidkiina waa u sheegay imaam axmedna musadkiisa xadiidku waa ku sugan yahaye laakiin sheekhu raximah llahu tacaala si uu sheegaya halkan isagoo mukhtasara oo qadiyadan mimbarka iyo waxyaalahaas inuu rasuulka ilaahay dushiisa u baxay usan uba tukanayay aanay la socon ayuu wariye waxaa la arkaa dee sheekhiisii sufyaan baaba xadiidka warinaye lagana wariye isagu qadarkaa inaanu ka maqlin saa daraaddeed buu cali bni madiine oo rafiiqiisii ahaa jaanibkaas ayuu weydiiyey cali markaasaa wuxuu leeyahy waxaan ku weydiinaya xadiidkii dee markuu u dhameeyey wuxuu xadiidkani tilmaamayaa oo ina tusayaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dadka inuu ka sarreeyey inta dee rukuucdii iyo qiyaamkiiba dadkii waa ka sarreeyey marka taa maxaan kaba qaadanaynaa imaamku hadduu meel dadkii ka sarreysa ku tukanayo inaanay wax dhiba lahayn axmed baa yidhi qaala wuxuu yidhi markaa cali baa odhanaya faqultu waxaan idhi ina sufyaana bna cuyaynata sufyaan ibna cuyayna kaana wuxuu ahaa yusalu mid la weydiiyey can haadaa xadiidkan kaiiran in badan bay dadku weydiinayeene falam tasmacu minhum yaanad ka maqlin waa xadiidkan markuu weydiiyey oo yihi sufyaan dee marka uu sheegayo mooye had iyo goor waa la weydiin jiray waa sheegi jiraye adigu xadiidka miyaad ka maqlin sufyaan qaala wuxuuhi laa malaa qadar kooban buu ka maqle xadiidkoo san u dhan kama maqlin waayo dee qadar kooban baa kitaabka kagaba jira ama kitaabkiisa musadka kagaba sugan xadiidka maybuuli bal waa masaladan aan sheegaynay aan lahayn xadiidkana waa tan uu soo qaatay dee ma'muumkii hadduu kaba sarreeyey imaamkiina kole dii imaamkii waa laba masalo isla mid noqonaysa oo saddex uu kuba tukaday imaamkii oo hooseeya uu kuba tukadee xadiidka iyada tay nooguba sugan horta bal waana ujeeddada uu halkan baabka xadiidka u keenay isagoo marar kale soo celin doonee salaad mimber korkii dee waxa weeye inagu tukadaa inay madam bannaan tahay mimbarku markaa waasic yahay oo dee saddex rood uu leeyahay ruuxuu kuma sujuudi karo oo fadhiisan karana dee waaba sax intuu halkii ugu sarraysay fuulo haddii kalena dee imakasan oo kale inta loo soo dhaadhaco sujuuddii si uu u makansado iyo juluuskii iyo dee juluuskii isna atixiyaadka iyo dhulkii markaa loo soo dhaadhaco bal taas bannaanideed way nooguba sugan tahay camalkan rasuulka ilaahay kaba dhacayna de waxa weeyaan waa camalkaa mutafariqoo maslaxadii salaada ahaydnoo salaadii dee inta waxba ma yeelayso marka maxaa taasna inooguma sugnaanayoo kala soo baxaya mowqifkii imaamku taagnaa iyo mowqifkii maamuumku taagnaa hadday sarrayn iyo hoosey ku kala duwan yihiin oo ama dee midkood sarreeya un waa taa abu hureyre baan taas ama imaamkoo sarreeya ama maamumka ay ku kala duwan yihiin dee taasna inay bannaan tahay ikhtilaafkaas waana hadalkan imika bukhaari inooga soo naqliyey qisadan dhex martay cali ibnu madiini iyo axmed ibnu xambal ee axmed ibnu xambal tan ba yidhi laakiin maxaa jira in kolley abu daauud yabaa wariyey oo iyadoo kolley laba xadiid baabay ahayd meesha laba saxaabi camaar ibnu yaasir iyo waxa weye xudayfat ibnulyamaani iyo abuu mascuud iyo qolooyin baa dikrigoodu yimi iyadoo madaa-ina laba joogay oo imaamkii axada saxaabu ahaa meel sare oo deked ama dekedba otanane waa meeshan dee ama dhoobo la dhisay oo kale meelahaas in waxa weeyaan isku taagnaa dadkiina ay kaba hooseeyeen salaadiina sidii ku galay saxaabadii kale meesha joogtay mid kaba midii intuu isagu gacantuu laba tegay inuu soo dhaadhiciyo isaguna uu yeelay dibbunbuu soo noqdo hoostibuu keenayoo salaadii baa markii la dhammaystu yihi waxaan saas miyaanadiin waxa weeyaan nahyigii la diiday inuu imaamku meel ka sarraysa maamuumkii uu joogo aanad ogeynoo wuxuu hi maye waan ilowsanaayo waaban xusuusto saasaaban kuu soo raacay ismaan adkayn waanigan ku soo raaco oo kale camaar ibnu yaasirna qisadu taas bay ahaydba bal xadiidkaasi wuxuu keenayaa in imaamkii iyo maamuumkii khaasatan imaamkii oo kale meel ka sarraysa maamuuminta halkay joogeen inuu ku tukado dee bal xaway nahyi inuu yimi waana xadiidka aan leenahay kitaabka abu daauud iyobuu kuba sugnaa laakiin xadiidkeennana muxuu keenayaa taas labada xadiid haddaan silaa kala raajix yeela ee uu kamaba raajixe laakiin markan adilada la kala raajix yeelaya waa marka la jamcin kari waayo laysu geyn kari waayo markaas baa ee la jamcin kari waayaa le eega miyay kala horreeyeenoo mid baa naasik laga dhiga misna mid baa kala mansuuq haddii taasna taariikhdii la waayo markaasaa la yidhaha say u kala quwo badan yihin haddii intiiba laysu geyn karayo ee iyadaa tarjiix iyo tacliil naski lagu cileeyo iyo waxyaalaha kaba horeynaysa sababtuna waxa wey labadoodii baa lagu wada camal falaya ama haddii la kala raajix yeelo ama mid laga dhigo inuu mansuuqi kalena naasikiy mid baa laga tegaya mid ahaan unbaa lagu camal falaya marka halkan waxa ay tahay dee barhkood iyagoo xadiidkan eega yidhaah taasi way bannaan tahay laakiin usluubkan kuma jamcin karnaa waxa weeyo haddii rasuulka ilaahay tan wax kale ulama iman mar kale lama iman tacliim buu la imanaya waxbarid buu la imanaya dadkii uu baraya salaadiisii say u arkaan isagaa de xadiidku waa inoo dambeeya saa yidhiba salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintii haddii qasad tacliimeed uu jiro arrintuna aanay noqon dee dhulkii oo cidhiidhiyo dee halkan masaajkii adwaar lagaba dhigay arrintu aanay noqon oo kolley adwaar kala dee iyo meelo kala sarraysa taas lagaba dhigay aanay noqon ee dadkii masaaxadii ay wada qaadi karto waxa weeyaan aan tacliimna aanay jirin sax nahyigaasaan eegaynaayo dee in la kala sarreeyo ama imaamka sarreeyo maaha laakiin hadday tacliim tahay waa mid oo waa la kala sarreyn karaa oo kan rasuulka ilaahay la yimi salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddii dee waxa weyaan xaaja iyo baahi timaado khaasatan waa dee maamuumiinta oo qaybi dowr labaad iyo dowr saddexaad iyo ay kuba tukanayaan xaajo ay keentayna taasna wax basiyo ku sugan ma jirto taa abu hureyre iyo ayuunbaaba kuba xambaaraynaa bal taasba weeye bal markaa laakiin imika halkan dee axmed sida usoo dhigay hadalkiisani waa isagoo lamay way bannaantah xadiidkaa inoo tilmaamaya xadiidka kale waa iyagoo iska daayay oon xukunkii qaadanbe laakiin dee waxa ay tahay haddaan xadiidkan imika iyo kaas aan isuba eegno iyadoo kaasna qasad tacliimeed ahayd haddaan qasad tacliimeed jirin labadii xadiidka jaanibkaa iskuma caaridayaan oo wax laishaleeshin kara maaha oo markaan qasad tacliimeed jirin ka qasad tacliimeed baa jiray haddii qasadkii aan tacliimeed jirin rasuulka ilaahay qaaliban dhulkunbuu kuma tukan jiraya meel la simanoo bal markaa waxaan leenahay haddii qasad tacliimeed jiro basi ma aha meel muuqda inuu kuma tukado haddii dhulkiiba uu cidhiiri yahay oo taasi ay xaajadu keentayna basi kuma sugna haddaan waxaa midna jirin dee sa gaasba waa kaa yime inay dee aanu ka sarrayn imaamku maamuumiintii taas baa adigu arinta dee awlawiyada ama mudnaanta yeelanaysaa bal waa hadalkii intan kuba soo koobayo wuxuu hi musanifku raximah llahu tacaala arrin kalena wuxuuna yidhi eeg baabu salaati fi suduuxi waa tan abu hureyre tiisawn axaadiidna waynoo soo wadaaba dee rasuulka ilaahay qurfo sare uu kuma tukaday mimbarkiina waan aragnay walkhashabina dee mimbarka khashabbuu ka samaysnaa isaguba qori buu kaba samaysnaayo dee markaa in khashab laguma tukadaa bannaanteedna waa taas bacda salaf xasan iyo ibnu siriin iyobaa lagaba soo naqliyey waxa weeye dee iyagoo waxa weeyaan khashabkiiyo taas waa barhkooda malaa dhulka inay wax kaba xigaan diidi jiray unba weeye barh baa laga soo naqliyey masruuq oo kale markuu doonida raacayo dee ciraaqna waa deganaay hadduu dooniya waxaa raacayo inuu xabad labina iyo sii qaadan jiray si uu hadhow ugu sujuudo ina waa khashabkaase bal markaa waxa weeye baan leenahay umuurahaas oo imanka khashabkoo lagu sujuudo lagu tukado wax basiyo ku sugan ma jirto waa ka rasuulka ilaahayba salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuma tukaday marka inay taasi bannaan tahay ayaa qowlka muctamadka ah ee taasna waxay noqonaysaa ijtihaadaadkii bacdu salaf bay noqonaysaa waana umuuraha uu taa sheekhu kuwa ishaaraya cibaaraadkan uu taxdiidinayo waxyaalaha soo arooray iyo bal inuu leeyahay maye arrintan ayaa jirto oo dee xaalku xaaladu ama xukunku saas maaha bacdigood laga soo naqliyey xdثna محمد بن عبد الرحيم قال xdثna يزيد بن هاrون قال أخبرna حمaيد الطويل عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم سقد عن فرسه bal سندka محمد بن عبدالرحيم xusuusinan hore usoo maray dee inta kale waynu soo araragnay محamed بن cabdiرaحيimna kole waa nin xaafido oon u baahnayn tacriif weeyaan oo bukhaari waxaad moodaa inaanu wax saasaba malaa uu ka weynaa da-da waa laga yaabaa inuu dee kolley shan iyo toban sannadood ma ama labaatan ku dhowe laakiin isagaa dee toddobaatan gaadhay bukhaari halka aanu lixdanba gaadh de adigu meelaha kuba dhintay geerida wax yar bay kala horeeyeen oo in yar buu bukhaari kaba horreeyey oo nin hiqoo xaafida waxaa loo yaqaanaa sida shaarixuba uu dhigtay saaciqa saaciqa ama saaciqa kolle waa xifdigiisii aada iyo aada uma badnaaye waa nin hiqoo xaafida oo dadka atbaacu taabiciintii la kulmay kuwoodii dhaxa weliba ah bukhaari sidan uga wariyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i ayaa bukhaari la wadaagsada riwaayada wuxuu yihi anas ibnu malik ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam saqada waa dhacay can farasihi faraskiisii buu ka dhacay macnaa maalin isagoo faras fuusan ayaa faraskii uu ka dhacay meel jirida oo geed timire jiridiina waa ku dhacay fajuxishat waxa la hoolhoolay oo dee xagxagasha ay gaadhay saaquhu waa kubkiisii aw katifu ama garabkiisii riwaayadka xadiidka barhkood iyadoonay shaki kuma jirin baa wax ka acamsani uu yimioo dee waa shuquhul ayman waa dhinacii uu dhacay oo dhan ayaa jug baa gaadhay kolley nooc burburno waa gaadhay dee dildilaac markaa waxaan dee uu ku dhacayee xagxagtayna way jireen riwaayadna waxaaba timi xataa qadamkiisu inuu kala baxay hoose uu kala baxay markaasaa muxuu sameeyey waaala waanu dhaartayoo min nisaahi dumarkiisii shahran bil buu kaba dhaartay waa ise soo waafaqeenuun oo dumarkiisiibuu bil ka dhaartay maha iilihii dee suurat lbaqarana xukunkiisu inooguma sugnaa liladiina yuluuna min nisaa'im taas maaha waxa weeyaanuun waa dumarkoo kolley xaggooda wax kaba yimi iyagoo intay laba kooxood noqdeen kolley adigu waxyaalo dee kolleyna rasuulka ilaahay weydiisanaya markaasi umuuro jaanibkaasna iyagii dee laba tartamaya ay noqdeenoo saasoo kale inba ayaa waxaa dhacday inuu rasuulka ilaahay guryahoodiiba inuu tago ama bil inuu u galo guryahooda ayuu rasuulka ilaahay kaba dhaartay fa jalasa uu fadhiistay markaa waana kanoo dhaawacna gaadhay fii mashrubatin qurfo lahu isaga u sugnaatay oo uu lahaayo darajatuha sallaankeeda lagu fuulaya min juduucin geedkan timirtaa jiridiisao malaa dee la qoray si lugtu ay u qabato oo bar markaa lagoogi dee waxa weeyaan la qoray la qoray si ay dee u noqoto jiriddu ay lugtu u qabato taasuu ahaa oo macnuu mashrubadu waa qurfo yar saro uun kolley markaa waa sadxigiiyabuu usoo qaatay meel sadxigoo lagu tukado meel dhulka ka sarraysay ahayd qurfadanuu kuma tukanayay darajadana waxaa loo wadaa waa sallaankii lagu fuulayay ayaa wuxuu geed meel maalan jiridii oo lasoo qaadayoo dee loo sameeyey uun meelihii waxa weeyaan lugta lagu joojin lahaa marka loo baxayo qurfadaas halkaasuu rasuulka ilahi guryo ma tegayo gurina ma tegayo halkaasuu fadhiyey fa ataahu asxaabuhu asxaabtiisiibaa u yimi yacuuduunahu xaalay booqanayaan fa sallaa bihim jaalisan dee ruuxuna hadduu xanuunsanayo masjidka dhinaciisii haba joogabe dee salaadiina waa macduuro gurigiisiibuu kuma tukanayaa qolooyinka la tukadayna salaadan dee waxaaba dhici karta inay dee salaadii salaad farado ahayd waayo rasuulka ilaahay ma soo baxayn markaas oo kale ay laba tukaday dee imakana iyagii waa si ay jamcii uguba xasila ayay tanba yeeleenba fa sallaa bihim jaalisan walxaal hum iyo qiyaamun ay taageen rasuulka ilahi fadhi buu markaa salaadaa ku tukaday iyaguna way taagnaayeen falamaa sallama markuu salaamtii ka salaadii ka baxu qaala yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa imaamba looga dhigay liyu'tama bihi si loogu daydo isaga oo afcaashan iyo waxaanu la imanayo oo dhan lagaga daydo lana daba socdo lagagana daydo ee faidaa kabara markuu allahu akbar yidhaha fakabiruu allahu akbar dhaha oo xidhoo dee walaa tukabiru xataa yukabira sida lafdiga abi daawuudba waidaa rakaca hadduu rukuuco ama marka uu rukuucana farkacuu rukuuco ilaa uu isagu ka rukuucayo idinkaa rukuucina waidaa sajada marka uu sujuudana fasjuduu sujuuda oo ilaa uu ka sujuudayo sujuuddii ka gudagelaya idinku iska taagnaado ha sujuudina wain sallaa hadduu tukado qaa'iman isagoo taagan ama xaal uu yahay kuwa taagan fasalluu qiyaaman laakiin hadduu fadhigi ku tukanayo dee fadhigii kula tukada weeyo waafaqayne waa dayashadiibaa taa keenayseen wanasala rasuulka ilaahay wuu dhaadhacay qurfadiibuu ka soo dhaadhacay litisca wacishriina waa sagaaliyo labaatan habeen markii uu dee halkaa kuba jiray meeshaa deganaa faqaaluu waxay idhaaheen yaa rasuul allahi inaka aalayta shahran waxaad dhaaratay bil inaanad guryaha gelin dee bil madaxeedna way ahayd faqaala wuxu uhi ina shahra tisca wacishruun bishu waa sagaaliyo labaatan macnaa maaha bishu guud ahaanba sagaaliyo labaatan bay noqotaa dee sagaaliyo labaatanba way noqotaa soddonna way noqotaay laakiin bishaas rasuulka ilaahay bilowgeediina uu dhaartiisu ay dhacday ayaa sagaaliyo labaatan bay ku dhammaatay taasba weeyaanoo markaa bishu way dhan tahay waa bishan hilaaliga ama qamariga ayaaba la tirsanayaa xadiid kolley umuuruu kulansaday qaradka uu soo arooriyey isagoo xadiidku inoo soo noqnoqon doona waa salaatuhu fi lmashruba mashruubadii markaa laba dhinac bay leedoo mid ka sarraysay dhulkii way ka sarraysay sadxii oo kale markaa noqonaysaa dee bal waa mid arrin kalena way jirtaayoo waxaan ay mashruubadu ka samaysnayd ee dee iyada waa khashab iyo waxyaalahaasaa jiray oo bal matalan dee khashabkii ku tukashadeedna way jirtaa waa jawaaskeedo bal waa dhimanka arrinku u soo qaatay baa weeye ama bal calaqal inay dhulkii wax ka sarreeya urfada murtaficada weeye mashruubadu kolkol ra'da way fadxiyaanbeen laakiin sida badan way damiyeen mashruuba waa alurfa almurtafica ama sarraysay de waa kaa kuba tukadeen rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadna ay kula tukadeen ama arrintan dhaartiya wixii ku tacalluqsan way dambaysaayo dee waaba markaas kolley xadiidka isagoo khaasatan jaanibkaa dhaarta kuba tacalluqsan xadiidka iyaanu ahaanee buu aada u dheerayn doonaa keeni doonaa ama kitaabka ay ku sugan tahay arrintan ah imaamka iyo in lagu daydo oo bal qeyb baa halkan kaba maqana hadduu taagni fadhi ku tukanayana idinku fadhi kuba tukada kalaamkeedu waa inoo dambeeyaayo abwaabta imaamada markan gaadhno ayaa xadiidkan iyo kuwii kale laba midka ahaa rasuulka ilaahay amray waqhtigaa xanuunkiisaa hore ay iman bal waxaa inoo iman doona bukhaari oo isagoo dee sheekh sheekhadiisii ka mida soo noqonaya inay kani xanuunkiisii hore ahayde xanuunkiisii dambe uu kuba wafaaday isagoo fadhiya dadkuna iyagoo taagan ay tukanayeen ee rasuulka ilaahayna ficilkiisa waxaa la qaadanaya kaadi kolba ka alaakhir falaakhir ayaa la qaadanaya bal markaa umuuraha iyo masaa-ishaasna waa wax inoo dambeeya ee masaladu imika halkan waa mashruubada iyo qurfadaa sare rasuulka ilaahay kuba tukado dee bimacnaa sadxi imika baabun idaa asaaba hadduu asiibo thawbulmusali ninkii tukanayay maradiisu imra'atahu haweenadiis ay uu asiibuu gaadho idaa sajada marka uu sujuudayo haweenadii kasoo qadba inay xayd leedahay maa xukmu salaati hal tafsidu salaatu amla salaadiisu ma fasaadaysa mise maha macnuhu muxuu yahay ninku waa tukanaya waa xadiid aynu abwaabtii xaydka meelihii ugu dambeeyey kuba soo maray tayamum hortiun baynu kuba soo maray walow baabka uu dhigtay tarjama aanu lahaynoo baabunun ay hayd markaas waxa weeyaan xadiidka uu inoo soo keeni doonaa waxay tahi ruuxu waa tukanayaa dhinaciisana waxaa jiifta haweenadiisii dee inta uu taagan yahay maradiisii ma gaadhaysee markan uu sujuudayo dhinaciisiina ay jiifto ama faraashkii ay ku hurdeenba uu iskaga tukanayo haddii maradiisi ay gaadho iyadii iyadoo daahirba ahayn ay gaadho salaadiisaasi maxay noqon ma waxa weeye xukunkii muxuu noqonaya de xadiidkaan arki doonaa iyadoon masalada hore usoo aragna xadaanaa musadadun an khaalidi can khaalidin qaala xadaanaa sulaymaan ashaybaaniyu can cabdillaahi bni shadaadin can maymuunata qaalat annaha qaalat kolley sanadka hore waan usoo wada maray xadiidkan markii hore uu inoo soo horreysiiyeyna waa halkaa tayamumun hortiya meelihii xayd ugu dambeeyey sulaymaan iyo cabdullaahi bnu shadaad iyo maymuuna intuba way joogeene laakiin labada hore ayaa dee laba kale ay ahaydoo sheekha bukhaari iyo ninka kuba xiga bal laba ka labaadna uu u sheekh yahay ee laakiin maalintaa xadiidka waa sida uu kagaba warinayo ayaynu halkaa kuba soo marrayo waa xadiid rijaashiisa aynu soo maray xadiidkuna wuxuu yahay qaalat waxay tidhi maymuuna kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukanaya walxaal ana anugu xidaahu halkaa dhinaciisa iyo jambigiisa aan kuba sugnahay wa ana xaaidun wa ana xaaidun walxaal ana xaaidun anigu weliba xayd aan leeyahay warubbamaa waxaaba la arkayo oo dhacaysay asaabani inuu asiibo hawbuhu maradiisu idaa sajada markaa uu sujuudaya maradiisa ay asiibto waa goy u huwanaa ayaaba gaadhayay iyadii dee kama dheereen qaalat waxay tidhi wa kaana wuxuu a yusalii mid tukadaa cala alkhumrati sajaadad buu kuba tukanayay xaaladan maaha ee waa xadiidoo dee rasuulka ilaahi khumro inuu kuba tukanayay taasna kolley waxa isagaaba imaka inoo bilaabaya asalaat cala xasiir iyo asalaat cala alkhumr oo xadiidkan oo kooban uu soo celin doono ama intan dambe uu kaba soo celin doono qeybteennan dambe ayuu inoo soo socotaa bal markaa arrinku muxuu yahay dee rasuulka ilaahi wakaa salaadiisa tukanayo xadiidku muxuu daliil u yahay ruuxii tukanayay haweenaydiisii oo jiifta halkan haddii maradiisani ay gaadhayso xaydba haba lahaato nifaas ha lahaatee salaadiisi way ansaxaysaa markaa hore wuxuu inoo soo qaato xadiidkan u soo qaatay haweenaydani xadad waa jiraa xadadkaa weyn baabay leedahay waatan salaadii ani ka ansaxaynay soomaanu kaba ansaxaynay hadhowna markuu waxaan kaba go-a maydhasho u baahan laakiin dee san hore usoo marno xadiidkana markaa hore usoo dhigtay caynteeda iyo marka badankeeda iyo la eego waa daahir weeye caynteeda iyo badankeeda iyo waxaasi waa daahiro xadadkan xukmiga ee meesha jira ama dee nijaasadan xukmiyadeedee kolley iyadii bal maalan kaba nijaasada kaba imanaysa ma bedelayso jirhkeedu xukumkii u lahay waa daahir buu taa usoo dhigtay imika halkana maxay tahay ruuxii tukanayay maradiisu hadday asiibta haweeneeda caynkaasa inay dee salaadiisu ansaxayso oo markaa waxaa jira nijaastu imika bal hadday nijaas cayniye a tahay waa nijaas la arkayo ama wax nijaas leh markanuu ruuxu soo sujuudo ayaabay maradiisii gaadhaysaa dee ruuxu imika maradiisii nijaastan hadday gaadhayso waa runoo salaadiisii dee waxa weeyaan waxbaa maqan oo nijaastii dee in layska ilaaliyo ahayd iskamu ilaalin waa nijaastii cayniyad ahayd ee laba arkaya ay gaadhaysay laakiin arrinkan kale ah xataa haddii nijaasiye imika waa dee arrinkan xaydka uun jirhkeeda oo dhamme waa wada daahir maradeedna wixii aan dhiig iyo wax lagu ogeyna nijaas lahayn waa daahirunsaynu hore usoo maray waa kaa rasuulka ilaahay oo meel lama jeebsanayey waa kaa marooyinkoodii iskagaba tukanayo bal markaa maradoodna iyaguna wixii aan nijaas lagu ogeyn waa taa bal matalan duhri laguma tirinayo markaa arrinku salaadiisi kuma fasahaadayso way bannaan tahay oo dee waxa weeye salaadiisi way ka ansaxaysaa taas buu bal maalan markaa imika halkan inooguba dhigtay taasi waa qaybta hore ama wa kaana yusalli cala alkhumura xadiidka waa inta uu dib inoogu keeni doono markaas baynu yar eegi doonaa ee qolo salafkii ka mid ahaa oo doonayay inaan dhulka waxba kaba xigin ayaa jire laakiin abwaabbu sheekhu raximah llahu tacaala isdaba dhigan doonaa masaladan maxay tahay salaadda waa salaad saxiixay noqonaysaa haweeneydoo xayd leh baradan gaadhaysa waayo jirhkeedii iyo wixii dee dahaaradaas baa loo xukminaya baabu salaati cala alxasiiri salaaddii lagu tukanaya cawda iyo xasiirka korkiisa taas buu xukumkeedii yahay ama baabkeedii sheekhu raximah llahu tacaala abwaabbu si kee raacin doonaa asalaat cala alxasiir iyo asalaat cala alkhumura iyo asalaat cala alfiraash iyo umuuro sidaasa ayaa imika abwaab sidaasa isdabageli doonta waxaana jirtay kolley salafkii bacdigood oo dooranayay ruuxa dhulka inaanay waxba kaba xigin marka uu tukanayo bal intooda badanna inay taasi sida fadliga badan tahay way dhigtaan laakiin abwaabtan wuxuu isainoogu keenayaa arrinkaasi la leeya wuu mudan yahaye waa ikhtiyaaru une arrinku maaha inaan u bannaanaynoo ruuxii caw hadduu ku tukado hadduu qadiifad ku tukado hadduu firaash ku tukado hadduu sajaayid ku tukado intiba way u wada bannaan tahay oo waa wax jaa-isa waa abwaabta maqsuudkiisa uu insha allahu tacaala abwaabtan inooguma keenayo weeye haddii salafkii barhkood lagaba soo naqliya xataa cumar ibn cabdicasiis bay kaba soo naqliyeen khumrada ama sijaayadda korkeedaynu ciid dhigi jiray oo kale si uguba sujuudoo kale taas baa lagaba soo naqliyey barhkood baa laga soo naqliyey inay karhi jireen dhulka wax ka sokeeyaba inay ku sujuudaan ama ay kuba tukadaanba taas oo kale ayaa lagaba soo naqlayay bal karaahadoodaasna waa karaahata tansiihune waa wax wada jaa-isun oo waa sida bal markaan ay ikhtiyaarkoodiiye waa wax jaa-isa taas buu baabka inooguma keena waxaana jirta in kolley arrin mala laga yaabaa taasna inuu ishaarayo ibnu abi shaybe iyobaa wariyay nin shurax ibnu hani la yidhaha taabiciya inuu caaisho weydiiyey oo yidhaha kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam yusalli cala alxasiir wallahu yaquulu wajcalnaa jahannama lilkaafiriina xasiira rasuulkii ilaahay xasiir ma ku tukan jiray ilaahay waa ka yidhi jahannamaan gaalada xasiir ugaba dhignay oo waaba taasoo dee waa shay madmuuma uu leeyahay rasuulka ilah miyuu ku tukan jiray markaasaa waxa ay tay lam yakun yusalli cala alxasiir waa caaisho laakiin bukhaari waxaan baabka usoo ororiyay waa isagoo le taasi ma sugna oo arrinkoo le taasi ma sugan maaha ama dee waxay yihin bal haddii uu xataa ka sugaya caayisha wax ka xoog badan baan haynaa rasuulka ilaah ku tukadaan haynaa wax basi oo ku sugani ma jirto waa xaafid xajar hadalkiisii ibnu kaiir baa wuxuu leeyahay kitaab alaxkaam alkabiir laydha hadio goor tafsiirkiisana uu kusoo celceliyaa markuu masalo soo qaado u yidhaha masaladaa dee ama halkaasaa lagu basnaya ama taasaan ku bastiyey kole waa kitaab weyn oo malaa haddii la helana aad iyo aad u mudnaan lahaa malaa qayb badna dee markaad aragto isagoo xaj jooga isagoo meelo kale jooga uu leeyahay in markaa kitaabkaasaan kuba bastiyay ama masalada mawduceeda lagu taxriirinaya waa halkaa taasoo kale dhowaan baa la madbaceeyey malaa jus keliya oo laga hayo oo juskuna kolay weyse oo dhamma way kaba maqan aadaan buu ka bilaabmayo laba boqol iyo ziyaado safxa malaa qaatay oo kale in salaada mawaaqiideeduna way kuba jiraan iyo abwaabtan iminkaan ku jirno oo kale markuu jamaacadii waxa ama sifada salaada galay ayaa waxaan filayaa inuu rukuucdiiyo meelahaas waa inta lahayo saddex mujalad ay ku madbaciyeen daaru nawaadir oo kale marka isaga wuxuu isyidhaha markuu isaguna abwaabsan oo kale u soo dhigtaaye ibnu kaiir baa markuu hadalkan caaisho iyo kaa soo naqliyo xaafidna waa kan qabanaye wahada hariibu jida waisnaadu laa basa bihi waa cibaara ka cabiray hadalkaasi waa hadal hariiba aad buu qariib u yahay laakiin istinad ahaan marka la eego basi kuma sugnee walaakin qad habata fi axaadiii صaxiixa habatat ilaxaadiiu bikhilaafi waa tan aan hayno bal hadalkaasi hadduu jiraba oy caaisha taa tidhi isaguna taa yidhi axaadiiii saxiixayd wax ka duwan bay keentay waana tan aan hayno oo bal waa umuurahaas radinteedna waa kolley taraajimtan waxyaalaha habka usoo dhigtay marka kitaabku waa kolley aad buu u fiicanaan haddii dee uu dhan yahay laakiin waa qidco waa saddex mujalad iyo saddexaa mujalad waa abwaab koobanun marka la eego in aadna kolley u mudanba baabu salaati cala alxasiri wasallaa jaabirun jaabir waa tukaday iyo wa abuu saciidin fi safiinati dooni bay ku tukadeen qaa'iman iyagoo taagan xaalayiin oo macnaa dooni waa khashabki iyo wixii ayay ku tukadeen iyagoo taagan wa qaala alxasanu xasan wuxuu yidhi tusalli aniga tusalli nuskhadayda way ka dhacsan tahayba qaa'iman unbuu hadalkiisi ka bilaabay laakiin tusalli way wa qaala alxasanu xasan wuxuu yihi tusalli waad tukanaysaa dooni marka ay tahay qaa'iman xaalatay adoo taagan ma lam tashuqa haddaanad dhibin calaa asxaabika asxaabtaada taduuru weliba adoo wareegayo oo macahaa maceyda la wareegaya oo xasan baa le dooni baa lagu jiraa way socotaa ee hadday taagan tahay ishkaal ma jiro ee markii ay socoto dee waxaaba dhici karta doonyahooduna sida maraakiibtan iminka dee may ahayn oo waxaa bal maalan ama shiraaca loo xidhayay ama dee waxa weeyaan bal umuurahaase in lagu wadayo de adigu bal taasi arrinkaa ku soconayo daybashu kolba gees ay u kaxaynayse bal umuurahaas bay doonyahoodu ahaayeen marka waxaa dhici kartaba ruux hadduu taagnaado inuu suquud kaba baqanayo inuu dhaco ama taas markaasaa muxuu leeyahay taagna hadday kuu suurtogelaysa markaa doonidaad ku jirta tuko ku tuko haddii aanad dadkan aada tukinayso jamaacaba ku tukadoo aanad culays iyo taasi dhib kuba ahayn haddii ay dee dhib ku tahay oydaan karayn suquud ka baqanaysaan ama dawaar iyo wareera ka baqanaysaan fadhiga iskaga tug waad ku odhan doono taduuru macahana wuxuu ujeedaa haddii dee doonidiiba idinkoo qibladii geesayd ay wareegto kaba wareegto dee waad la wareegaysaa xaggeeduunuma raacayside adigiibaa kolba xaggii qiblada ayaad ula wareegi wa ilaa haddii aad mashaqadaasi ay jirto faqaacidan fadhi iskagaba tuko oo bal maalan fadhi kuba tuko oo markaa taas yeel iminka baabku wuxuu baabu salaati cala alxasiir tarjamadan ama aahaartan inoo soo arooriyay hadday saxaabo tahay hadday taabiciin tahayna waa dooni iyo salaadeed maxaa keenay baabkii imanka de mala halkii horaabay munaasibka ahaan laydoo baabu salaati fi suduuxi walmimbari walkhashab ina khashab bay ka samaysantee khashabka kutukashadiisii ayaaba munaasib ahaan layda maxay tahy hadiyo goor waa meelaha dee daqiiqa ah laakiin haddana ayimadu raximah llahu tacaala iyagoo kitaabkan dee khidmada uu helay malaa qur-aanka dabadiye waa khidmada ugu badan ee kitaab helay ee wax lahaya iyo waxaan laba haynba dee qur-aanka wax gaadhaya ma jirto aimadu ama si dee taaliifta iyo isaga jaanib kastaba laba taabtee laakiin isaguna aimo qolooyin doonay inay tatabucaan dee boqolaal bay kitaabkan iyo dee waxyaalaha gaadhsiiyeen bal waxaa ka mid ah in khidmada uu helayba taraajibtiisana uun taraajibta inoo dhiganayo ayay kutub ku gaar yeeleen wax kale maaha kitaabka axaadiistiisii ma qabanayo kitaabka dhammi tarjamaduunbuu qabanayaa oo kale kutubtaas barhkood dee malaa lama wadahayo xaaf ibnu xajar iyo haba arkeen isagoon dhammayn oo aadna u ammaano ibnu rusheydkiisa kaas waxaan filayaa inaan laba hayn nin ibnulmunayir la yidhaha kolay laba ibnulmunayir oo walaalahana jiree mid ahaan weeyaane ayaa wuxuu leeyay kitaab almutawaari laba yidhaaho mujalad iska dhexdhexaada kuwaid baa lagu madbaceeyo kuwa madbacaysan kolley sheekha badurdiin ibnu jamaacana mid ka yar buu leeyahay qolooyinka hindiyana waan ogey waa intaan ogay waxyaalaha madbacaysana bal ibnu munayir baa yidhaah xaaf ibnu xajarna aad buu kolley waxyaalaha uu dhigto uu kaba soo qaadaayo dee taraajibta uba laama isagiyo ibnu rushayd iyo raggaas ama labadooda balooka ibnumunayir waan hayaa waa mujalad wuxuu leeyahy denintan imika salaadii doonida lagu tukanayay baabkii asalaat cala alxasiir waxay wadaagsanayaan waa anahumaa salaatun calaa kayri alard tanna xasiir dhulkii cawbaa kaa xigta tanna maxaa kaa xiga qoribaa kaaba xiga dhulkii waxbaa idin dhexeeya uun markaa jaanibkaasi walo ay kala wenyihiin dee tani tani waa caw yaruun taasi laakiin waa biyihii ayuu dee qoryihii iyo waxyaalahaase waa jaanibkaasay isku mid yihiinoo macnaa si aan loo moodin uun in mubaasharat lardi inay shardi sixada salaada u tahay ayuu umuuraha caynkana uba soo dhigtayba taasba weeye bal waxaana weeye xaggan kalena dee aimada qaarkood oo leh iyadoo la istaagi karaya fadhi laiskagaba tukanaya bal taasna waa ishaaraya oo horta haddii aad istaagi karayso kuma tuko xataa diyaaradiibaa saa noqonaysa khaasatan diyaaradahan waaweyn dee bal taas ruuxii istaagi karaya laakiin markaan la istaagi karan dee waa waylaa faqaacidanune xdثna cبdاللahi qال أخbarna maliك عan إسxاaq بn cabdالlah بn abi طلxة عan أنس بn malik أna jadath ayaydii mulaykata kale cabdالlahi waa cabdالlahi بn yusuf التnisi aniga cabdالlahi baa yaala shaarixuna muu qaban laakiin cumdaةالqaari iyo irshaadusaari labadaba wase iyada kuma suganay yidhaahayn wuxuu yihi adaba isxaaq بn cabdالlahi بn abi طلxa anas بn malik oo adeerkii ah waayo aabihi cabdillah ibn abi dalxa iyo xagga hooyo ka walaaleen buu xadiidkii odhanaya oo wuxuu uhi ana jaddatahu ayaydii mulaykata mulayka ayaa dacat u yeedhay rasuulullahi sala allahu calayh wasalam liacaamin oo damiirka jaddatahu ku jira dee waxaaba u dhow anas inaan u celinno oo damiirku aqrab madkuur buu laamaa haddaan anas u celinnana waxay noqonaysaa hooyadii umu sulaym hooyadeed oo ay barhkood soo noqonaysaa ibnu sacad iyo mulaykeyn la odhanayay iyadna reer bani najaarun ahayd markaa iyada ayaa u yeedho markaas bacd alculamaa ha weliba dee aymo kala duwana ay qowlkooda doorashadooda ay tahay oo bal waxa weeye waa tan ibnu cabdilbar iyo cabdilxaq iyo ciyaad iyo imamnawiyana ay saxiix yeeleen waa iyagoo damiirkan u celiyey ana jaddatahu ay jaddatu isxaaq haddii la jaddatu isxaaq laydhaha umu sulaym bay noqonaysaa anas hooyadii ah waayo taasa aabihii dhashay kale labadaba saa abidawdon kaba soo yar hadalaan filaya dacat rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa u wadhay lidcaamna cunto sanacatu lahu ay u samaysay faakala minhu cuntadiibu wax ka cunay eeg dacwadeedii waa ajiibay oo ijaabada dacwadu dee kuma koobno dacmada weliimada nikaax oo kale dee ti kalena waa la ajiibaya weliba haweeney bay ahayd oo dee markaa haddii ruuxii haweeney u yeedho fidna laga aami yahay iyadana dee dhibaata ma jirto cuntadiibuu rasuulka ilaahi cunay uma qaala wuxuu yihi qumuu kaca faliusalli lakum laamta laamlamar baan kaba dhigaynaa way yartahay indee iyaduu mutakalim yahay sanoo kale laamta ay gashay inta badan qaybeyd ay gashaa sia liyunfiq duu sacatin iyo bal maalan umuurahaas oo kale walnaxmil khadaayaakum waaba taas oo walnaxmil khadaayaakum waa baabkeed markaa si wuxuu ruuxiis amrayo macnuhuna uu yahay waan idin tukinayaae istaaga fali usali aan idin tukiyo lakum idinka waan idin tukinaya ajri dee idinkaan saladin tukinaya si ay dee dumarku hadday masjidka iman jireenna xagga dambe ay kuma tukan jireen wax u dhexeeyo sitaaradii ma jirine laakiin dee sufuuftii rag oo dhan baa ka xigto rasuulka ilaahina dhawaaqiisa maqlaan mooye xarakaadkiisan iyo afcaashiisan umay muuqan imanka tani fursay u tahay rasuulka ilaahay markay ku daba tukanayso inay aragto rasuulka ilaahay salaadiisii salawaatullahi wasalaamu caleyh jaanibka tacliimeed dee gees kalena maxaa jira salaadaa gurigoodii rasuulka ilaahay ku tukadee barako iyo khayr baa ilaahay gurigii uguba yeelaya falyusalli lakum faliusaliya lakumna barhkood nusqooyinka qaar way dhacdo laabta laamkay lagaba dhigo yadna markaa la soo celiyo qaala anasun faqumtu waan kacay ilaa xasiirin cawlana anaga noo sugnaatay waa caw ay lahaayeen inta badanna laamaha naqiishoo la feerhfeedhay kaba samaysan jireen waqad iswadda madoobaaday min duuli maa lumisa weeye waa isticmaalkii badnaa waa min duuni maa kii dherarkii iyo badnidii lubisa la huwaday dee lubsa kulli shayina bixasabi marada hadday lubsi tidhaaho waa xidhashadii haddii ay gogol noqoto waa isticmaalkii fadhiisigii lagu fadhiisanayo lagu jiibsanayo taasba weeyaanoo lubsu kulli shayin bixasabi oo dee markaas saasaabay culimmadu yidhaahn hadduu imaka uu ruuxu idhaaho imakan xariirtii oo kale maye waaba tan oo dee xariirtiibaa waata laynoo diiday in la xidho laakiin goglashadii la goglanayeyna waa nooc xidhashadii ka mida oo raggii aanay u banaanayn ma goglanayaan xariiri ma goglanayaan walow dee jaanibka dhaariya waxaasi ay kaga duwan tahayo hadduu ruuxuu yidhaaho ima kaba soo qaado waxa weeyaan in kaba soo qaado dee wallaahi la albas wuxuu ku dhaartay inaanu wax xidhan buu kuba dhaartay markaa gogol buu ku jiifsaday taasoo kale kama dhigaan dhaartiisu inay jabayso kafaaro lagu yeelanayo sababta waxa weeyaan dhaaraha waxaa lagu bineeyaa curfiga dadka lagu bineeyaa curfiga dadka lagu bineeyaayo wixii curfiga dadkuna dee tan libaas ma odhanayaan walow luqadii lama keenayo saa daraaddeed hadduu yidhaho wallaahi baanan wax goglanayn uu dhulka iska jiifsado ilaahayna dhulkii bisaad buu ku magacaabay bisaad buu ku magacaabay hadhow xanimiyuu imanaya may xanimo imanayo dee bisaadkii curfigii marka la eego waa dhulka wixii kaba sarreeyay noqonaysaa wax kaloo la dhigtay markaa markay dhaar noqoto dhaarta waxaa la yidhahaa curfiga loola laabmaa saasaabay culimmadu yidhaahaan markay fatwo noqoto ninkii muftiga ahaa wixii curfi kuba tacalluqsan curfigii uu yaqaaniyo mandiqadii uu curfigeeda yaqaanun buu kaba fatwoon karaa dad kale oo curfigooda aqoon kama fatwoon karo waayo markay noqoto dhaarihii iyo waxyaalahaas iyo inta badan curfigay ku binaysay markaa ruuxu waa in curfi haddii kale qalad buu ku dhacaya oo qalad buu ku dhacaya wixii iyagu ay yaqaaneen waxaana in hadduu kuma fasira ama curfi meel kale laga yaqaanay dee khada bay noqonaysaa bal markaa waxaan leenahay dee labada xaalay kala noqonaysaa fanodaxtu bimayn biyaan ku rusheeyey biyaan saa ugu duulduuliyo waa boorhkiibuu kaa kicinaya maaha imaka isagoo ku dahiraya oo rushayn iyo tiixtiixdee waxma dahiraan wixiina asal waxa uu adahaaro ee bal inuu ku yar dee waa wax aagaboobay ee qallafaye qoyntani inay yar jilciso gees kalena boorhkii waxaa ka duulisa bay ahayd faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa istaagay wa safaftu waan saftay isagii baa leh walyatiimu ama walyatiima haddaan walyatiiman idhaahno ee mafcuulu macaha wa maca alyatiimi bay noqon aniyo ninkii agoonka ahaa ayaa waxaan safanay waraa'ahu gadaashiis ayaanu safanay kolleyna aniga nusqada ii taallaba weeye haddii barhkiin ay u taallo wasafaftu ana walyatiimu oo kolay dee soo aroortay waa si aada iyo aada u fiicnaydoo marka damiir mutasila oo sidanoo kaleo damiir rafca wax lagu cadfayo damiir munfasila lala yimaada haddaan faasilkaasi jirin nasriga waa lagu arkay ama nadmigae laakiin dee waxa weeyaan waa kale luqa daciifay noqotaa laakiin imika halkan haddii walyatiimu laydhaana luqadaasuu kuba yimi haddii walyatiima laydhaana dee waa taa maca haddii ana aydin taalana waa ti ahido wain calaa damiiri rafcin mutasila cadafta fafsil bidamiiri munfasila faasilin ma wabilaa faslin yarin fi nadmi faashiya waa dacfa ictiqid ibni malik alfiyadiisoo kaleo dee marka saasoo kale damiir rafca aad wax ku cadfayso mid munfasila la kaalay kol hadduu muntasir yahay ee kolkol wuxuu leeyahy nadmiga isagoo badan buu ku yimaadaa laakiin ictiqaadi inuu daciif yahay oo luqadaasi ay luqa daciifa tahay eemakabawasafwalyatiima waraa'ahu iyo walcajuus agoonkana waa nin dumayrat bnu abi dumayro la odhanayay kolley oo la yidhaah mowlaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam dee ahna anas aha guriga joogay baa saf bay noqdeen waayo labay noqdeenoo waa labada haba yaryaraadeen walcajuusu dee islaantii walow ay ayaydii ama hooyadii tahay haddana saf lama gelaysa raggiie iyaduna saf gaaray noqotayoo walcajuusu min waraa'ina xagga iyagii dambe fa sallaa lanaa rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waana tukiye ragcatayna laba ragcadood buuna tukiye uma insarafa ilaa beyti ama uma insarafa min asalaat bal xadiidkii ole fawaidiisa qaar waan sheegnay umuurahan kale xagga safkiiyo wixii kuba tacalluqsanna wuu soo celcelin doonaa way nooba iman doontaa maxalu shaahidkuna dee waa xasiirka iyo kutukashadiiso taasna waa taan horeba u sharaxnay baabu salaati cala alkhubrati allah subxaana wa tacaala calaa subxaanaka allah